shir ay muqdisho maanta isugu yimaadeen ugaasyo odayaal dhaqan iyo beeraleyda gobolada shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegay in amisom ay diidan tahay in ay qarato dilka dad shacab ah ugaas maxamuud ugaas cali oo dhowaan la kulmay amisom ayaa u sheegay v o e da in ay ka biyadiidsan yihiin qiraalka dadka ay laayeen ugaaska ayaa sheegay in aan la aasi doonin meydadka inta laga helayo cidqirata
bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir waa mahadsan tahay gol weyn waxaa ka dhacay wax aada u foolxun oo marar kala duwan ka dhacay oo waxay ka bilaabatay intaan hadda xusuusanno ku ugu dambeeyey labaiyo tobankii bishii julaay ayaa nin oday oo tobaatan jira lagu dilay kadibna la qarxiyey waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah toddobada qofood oo beeraleyda ah beertooda in loogu tago lagu dilo meydkooda la soo qaado miino la duldhigo lagu qarxiyo intaas kadib dadkii way kaceen markay kaceenna waa mas-uuliyaddii iyo waa la qaybsaday waxaan isku daynay inaan arrintaas dejinno amison lala hadlo lagu qanciyo inay ka jawaabaan dhibaatada ay geystaan sababtoo dhibaatada ay geysteen dil keliya maahana xasuuqay geystay marka sababtu maxay ahayd intaad dadkay u dilin haddana ay miino ugu xoreen amisom maxay ku sheegtay meeshii markaan aragnay waxay yidhaahdeen guddi nagu dara meeshii aan tegaynaa way soo arkeen madaxdii ama somabatay meeshaas joogta iyo ciidamada soomaaliya waxa dhan way soo arkeen dadkii degaanka ay arkeen waxaasoo dhan waa la wada qiray inay si gardaraad loo dilay kadibna mar kalaan kulannay waxaan ka sugaynay inay qirtaan caddeeyaan yidhaahdiin annaga ayaa ka dambayna dhibaatada meeshaas ka dhacday annagaana ka garaabaynaa ilaa hadda way iska way meermeeriyeen iyagoo og inay wixii ay dhibaatada iyagu geysteen ayay meermeeriyeen jawaabna ilaa hadda ma aysan bixin annaguna haba yaraatee rajo lagama qabo in arrintan laga haro waddo kastoo sharcigu noo ogolan u maraynaa haddii isleeyihiin yani waa la daali doonaa ma daalayno dadkan maxaa la jira dhibaatada loo geysta soomaaliyana ma ka harayno insha allah
golweyn dadkaad u tagteen ama dadka loo tegay deegaanka maxay idiin sheegeen dabcan madaxa bannaane aan labada dhinacba ahayn dadkaasi waxay noo sheegeen waxay walba hore noogu sheegay ay qireen macal ciidamada qireen waxa dhammaal kuwa soomaalida iyo kuwa amisoonba way qireen in dadkaasi gardara loo dilay waa laisku raxsayn taas macal amisoon way ogyihiin amisom waa la fadhiisateen maxay ku dood amisom inay qirtaan ama inay qayb ka yihiin farqi u dhahay muxuu ahaa amison inay dadka dileen waa ogyihiin waxaa laisku haysta waxaa waay annagu waxaan rabnaa si publicly in dadkaas in loo caddeeyo inay qirtaan ay yidhaahdiin dadkaas annagaa dhibaatadaas ciidamadeena u geystay annagaana ka garaabayno mas-uuliyad qaadanayno waxaan isku haynaa mas-uuliyadda dadka aad dhibaataysan qaata iyo inay iyagoo ka mermeeraawa oo aan weli aqbalin laakiin amisom markii hore waxay sheegteen al-shabaab ay dishay waxay soo gelsheen barahooda ay kula hadlaan baraha bulshada hadda wax ma iska bedela mowqifkooda markii aan anagu hadalnay oo gaar ahaan anugu aan hadlay ayay wax ka bedeleen oo ay yidhaahdeen waa baaraynaa iyo xunuucaasa oo ay tii hore shabaabka ka libciyeen waxaa naloo sheegeen dad shacaba ay meesha ku jiraan waa baaraynaa marka taas ayay marka markii dambe ku andacoodeen laakiin markaan wada fadhiisanay waa isku wada sheegnay waan isku wada qancinay dhibaatada amsom inay geysatay waxaan isku haynaa waxaa waay annagu ma rabno wax hoos hoos loo samaynaye qirta dembiga aad dadkaas u geysateen iyo gobodfalka aad samayseen iyo iyagoo oo mirmira maalinba maalin ku darsanaya meydadkii madan aasina sababta ugu weyn maxay ahayd
dabcan meydka cidii dishay hadday inkarto meesha waxaa yaallaha waa qof gardaro loo dilay kadibna la gubay kadibna la inkiray marka saddexdaas dembiyoon meel la saaray meyd la duugama yaa loo duugaa meydka yaa dilay xaggee ku haysan wuxuu ku yaallaa meelo gaara oo adigu ku haysin aa istaal oo ku jira dowladda Soomaaliya oo talada haysaa ma la wadaagteen
dowladda soomaaliya nimankan oo amison waxaa la kulmay labada gudoomiye ee gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo asugu shalay idaacadahaba ka hadlay labaduba way arkeen dabcan wn dhibaatadana way kala hadleen wayna u sheegeen sida waxay yihiin dareenkoodii la wadaageen laakiin annaga teeniya iyo midda ay guddoomiyayaasha labada golba la wadaageenba weli wax jawaabahoo ay ku qancanayeen ama ay uga tanaasulayeen diidmadoodii hore iyo inay meermeeraan ilaa hadda ma hayno laakiin amisom wasaaradda gaashaandhigay la howlgashaa taliska xoogga dalkay ay la shaqaysaa dowladda federaalka maxay u aamusan taha ma la wadaagteen labadan gobol marka laga yimaado dabcan taliyaha xoogga dalka waa la arkay arrintaanna waa sida oon annagoo nagu dareenya dareenkan anugu ka qabna ka qabaa sida guddoomiyaasha labada gobol ee shabeellaha hoose iyo shabeella iyo banaadirba isku dareena laga yahay laakiin si guud dowladda madaxda sare inay ka hadasho oo arrinta ay adarasgarayso weli waa dhiman tahay laakiin dareenka waa la wada wadaagaa soomaali ahaan kulanka maanta adigu soo qabanqaabisaan muqdisho ka dhacay fariinta ugu weynaad ka rabteen maxay ahayd waxay ahaydeen inaan horta dadka aan warbixin siino halka aan kala marin anaga amison amison u cadayno in ay naga dhammaatay dulqaadkii oo aan wado kastoo sharciga u mari doona haddaysan dibandaabyada iyo meermeerka aysan naga dhaafin oo aan waxaan jawaab degdega ka sugan in si cad u caddeeyaan in dadkaas dila mas-uuliyadana qaataan marka ilaa ay ka qaadanayaan mas-uuliyadda meydadka ma duugaysan meydadka cidaan u duugnaa la rabaa mas-uuliyada u baahan meydad meesha maba ku hayna bkmood hal qofaa isku yaal inta kale waa go-ayn meyd la dila la googooyo la inkarayaa loo duuga adaan ku weydiina
aad baad mahadsan duugay assalaamu calaykum
kaasi waxa uu ahaa ugaas maxamuud ugaas cali ugaas waxa uu u warramayay waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho